Mas'uuliyiinta baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay qabteen nin lagu tuhmayo in uu ku lug lahaa fal ay ku dhimatay gabarh lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo meydkeeda maalintii Jimcihii laga helay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan inoo haya.
taliyaha saldhigga booliska degmada cadaade ee gobolka galgaduud cali maxamed xasan ayaa ka warbixiyey qabashada ninka dhallinyarada ah oo lagu eedeeyey dilkii xamdi maxamed faarax oo dhowaan magaalada muqdisho lagu dilay wuxuu ku saabsan yahay shirkeenaan jaraa'id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka muqdisho taariikhdu markay ahayd tobaniyo kowdii bishii sagaalaad abbaara toddoba saac iyo bar kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamiir taliskeenna guud aanu u howlgalnay si dhab ah waxaa noo suuro gashay afarilabaatan saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane maxamed ibraahim cusmaan oo ah ninka lagu eedaynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay xamdi maxamed faarax gudoomiyaha ururka haweenka degmada cadaade ee dowlad goboleedka galmudug saare maxamed axmed ayaa v o a uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedeysanaha loo haysta dilkii xamdi maasha allah arrintaas waxaan u aragnaa wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaan ku rahday aad aan usoo dhaweyneynaa inkastoo dilkii xamdi uu ahaa mid bulshada soomaaliyeed ay aada uga wada damqadeen haddana waxaa socday howlgallo lagu baadigoobayo cid walba oo lagu tuhmayo ku luglahaanshaha falkii loo geystay xamdi faadumo dinac waxa ay ka mid tahay haweenka cadaado v o a ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedeysanaha loo haysto waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka haddii aanaa khaasatan haweenka galmudug khaasatan cadaado waxaan rabnaa in la mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanacdo nin walba gabaraa la dhalatay nin walba naagaa dhashay nin walba naagaa guriga u jiifta waxaan rabnaa inaa ka damqatiin dhibaatada gabdhaha loo geysanayo ma ahan gabdhuhu inay dheedheel yihiin ma ahan in annagana lagu tunto xaquuqda lagu tunto gabdhaha ma ahan dhiigga gabdhaha in lagu seexdo cali maxamed xasan taliyaha saldhigga degmada cadaado ayaa shacabka uga mahad celiyey gacantii ay ka geysteen qabashada eedeysanaha amaamiirta labaad ee saraakiishuna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimaddana aan geyno muqdisho sidaas ayaan amar ku qabnaa gacanta ayaana ku haynaa waa kan garabkaiyo bidix fadhiya waxaan soo qabannay lix saac iyo afartan iyo saddex daqiiqo xalay ayay ku guulaysteen ciidanku waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa dadka shacabka ah oo macluumaadka nala soo wadaagayey iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayey ciidamada booliska gobolka banaadir oo waday baaritaano lagu baadigoobayo cid walba oo ku lug lahaata dilkii xamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo hayo falkaasi islamarkaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo